ilaa afar koox oo ay da-doodu kala duwan tahay oo ay waday akaademiyadda samkey oo ka dhisan magaalada toronto ayaa tartamo uga qayb galay magaalada ottawa ee caasimada dalkan idris jaamac oo ka mid ah odayaasha cayaaraha ee magaalada ottawa ayaa muhiimad gaara ku tilmaamay isdhexgalka dhallinyarada isagoo waalidiinta gaar ahaan aabbayaasha u jeediyey inay qaataan kaalintooda si loo badbaadiyo dhallinyarada inta badankaa waxaa nasiib daraa annaga odayaalaas ku soo noqnoqda laakiin sida iminka anwar ayay samaynayaan waa wax aad iyo aad u fiican iyo dhallinyarta surad ee magaalada ottawa waayo dhallinyarta in la kaxeeyo dadkii kale walaalahood ee soomaaliyeed la soo baro waa wax aad iyo aad u fiican ilmihii haddii sport minded uu noqdo oo gacanta lagu hayo oo lagu barbaariyo ilaa uu gaadhayo fiftiinkiisa inta lunta aad ba u yar tahay laakiin haddii ilmihii khaasatan aabbaha uu ka seexdo oo sport iyo isku dhexgalka iyo waxaas uu ku dadaali waayo ilmihii markuu weynaado hadhowtole waa qalloocsamaya meel qaldan buu maraya hadhow markuu eitiin noqdo ayaa laleeyahay ilmahana la soo qabto waa tuley maaha aabbalaan ma hayso laakiin way ka seexdeen waa ka seexannay haddaan aabbayaashin nahay hadhow toolena meelaha jeelalkii waxa ka hor ooynaya maxkamadaha ilmaha inaa cibaado lagula dadaalo isbortsna lagula dadaalo ayaan ku waanin lahaa waalidka cabdirashiid xasan xirsi bakin oo ka mid ah madaxda samkey ayaa tilmaamay in tartamada noocan oo kalea ay badbaado u noqon karto dhallinyarada soomaalida oo qaarkood faraha kula jira falal aan wanaagsanayn cunugu haddii lagu abaabiyo sboortiga ama dhinaca waxbarashada ama activitiga waxaa weye cunugaas jaaniskiisu boqolkiiba sagaashan waa fiicanya wuxuu horta ilaahay qoran qofna ma celin karo waa jiraan waalidiin aada u dadaalay oo taam geliyey haddana qadar uu ku dhacay marka runtii arrimahaas haddii la wado oo waalidiinta aan wadno oo kooxaha la badiyo waxay faa'iido badan u noqonaysaa in caruuro badan oo soomaaliyeed ilaaha wax badbaadiye ay noo badbaadaan waa tahay bakin waalidiinta maxaad u jeedin lahayd si aad isaga kaashataan horumarinta arrimaha caruurta iyo dhallinyarada runtii anigu hadda wadankan waxaan joogaa soddon iyo shan sanaan joogaa olmost labaatan iyo sideed sano waxaan ku dhex jiraa arrimahan badbaadinta caruurta iyo la talinta caruurta labaatan iyo sideeddaa sano aan ku dhex jiro waxa horta badanka naga halaabay ilaahay noo soo hadeeyo waa wiilashii wiil waa aabbe hadduuna aabbe helin garab taagan la socda wiilkaas daaqadu ka baxaya runtii hadda intaa labaatan iyo sideedaas sano aan dhalinyarada soomaaliyeed aan basket iyo socor aan u kaxeynayey dibadaha ilaa australia aan u kaxeeyey mini football ilaa iyo tunisia aan u kaxeeyey mini football tanzania aan u kaxeeyo basketball kenya aan u kaxeeyo basketball ilaa iyo somalian gey runtii intaasoo sano ciyaaraha ku dhex jiray waxa caruuraha la socda waa hooyooyin marka aabayaasha waxaan kula talinayaa inay caruurtooda especially wiilasha ay taam geliyaan dhanka kale waxaa magaalada toronto lagu qabtay isku aadka cayaaraha somali wiik oo ka mid ah dhacdooyinka ugu weyn ee bisha julaay lagu qabto magaaladan cali muudey oo ka mid ah madaxda ururka today ee qabta toddobaadka cayaaraha ee somali wiik ayaan weydiiyey kooxaha ka qeybgalaya cayaaraha sanadkan halka ay ka imaanayaan iyo guud ahaan faa'iidooyinka tartankan waxaan qabanay qorituurkii ayaan qabanay sanadkanna waxaa ka soo qaybgalaya siddeed iyo toban kooxood siddeed iyo toban kooxood waxay ka socdaan saddex oo ingiriiska ah laba maraykan ah edmonton ottawa qubeck hamilton iyo kooxaha kaloo soo harayna waa toronto marka sannadkan way ka gedisan tahay waxaa kaloo xiise leh kooxaha odayaasha dadka hore u ciyaari jiray sannadkan waxaan ugu magac daranay halyey isboorti ahaa saadiq siraaj oo ahaa halyey isboorti oo reer washington ahaa oo dadkii aasaasayaasha ka mid ahaa ee washington waxaan leenahay ilaahay u naxariisto muhiimadda ciyaarahaasna waxa waaye is-aragga bulshada middeeda kalena waxa waaye ciyaalka in laga leexiyo dhibaatooyinka daraagga iskuol droobka waxaasoo dhan waxyaabahaas waxa ka soo baxay waxaa ka mid ah ciyaarihii hadda soomaaliya lagu qabanayey maxaa la yidhahda aljeria nin toronto ka socda oo dhallinyaro ah ayaa ka mid ahaa ciyaartooyda ka qayb gasha horena waa uga qayb galeen marka muhiimadda ay leedahay waxa waaye ciyaalka aan ku dhalnay qurbaha in ay ka qayb galaan ciyaaraha soomaaliya qarammada iyo kooxaha ka dhisan adduunka soomaalida dalkan kanada ayaa wada dadaallo badan oo lagu wacyigelinayo islamarkaana wax loogu qabanayo dhallinyarada cayaaraha ayaana qayb ka ah dadaaladaasi lagu badbaadinayo dhallinyarada xuseen nur xaaji v o a toronto